gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada jowhar cabdikariin xaamuud xasan ayaa sheegay in la sameeyey goobo gaar ah oo qashinka lagu qubo waxuuna tilmaamay in maalmahan ay wadaan wacyigelin ku aadan xoojinta nadaafadda iyo bilicda waaxyada ay ka kooban tahay xaafadda horseed oo ka mid ah afarta xaafadood ee degmada jowhar wuxuu sidoo kale degniin u diray bulshada xaafadaasi ku nool midaasi uu carabka ku dhuftay inuu kula xisaabtami doono qashinka lasoo dhigo guryaha hortooda sharcigana la marsiin doono
anoo la hadlayo bulshada xaafadda horseed waxaan rabaa maalin walba wou u sheegnaa waana kala hadalnaa nadaafadda waana ka wacyigelinaa nadaafadda waxay tahayna qof walbo islaame way og tahay waxaan u astaynoo kaleenta hadda wixii nadaafadda ku saabsan isnaayoo kaleenta inaan maarata yani aan ka samaynay god qashin oo wasaqda la geeyo hadda waxaa arkoweysiin waa kana gadaashayna yaallo waa xaafadda dhexdeed waxaa diriska le'e oo dhinacaha ka xigo waa guryo oo meesha degan waxaa la rabaa inay ka hadlaan gurigooday ka soo qaadaan intay keeneen waxaa ka shaqeehayo qashinkoodii xafaayadda cunugoodii saxaradiisii qaadayo gabdha amba maamooyin ayagoo kalaa marka mar walba na waa u sheegnaa marka ha xishoodaano ilaahayna ha ka xishoodaano ilaahayna ha ka baqaano waxa wasaqda ay keenayaan oo gurigooda wejigiisa ay dhigaayaan waxaan kula xisaabtami doonnaa aniga ma ogeyn iyo dad ay soo dhigi kama yeeli doono waxaan kula xisaabtami doonaa qof allaale qofka gurigiisa agtiisa qashin aan ku aragno waxaan u arkaynaa inay iyada qashinkan dhigtay iyadaana kula xisaabtami doonnaa ololo aan kala joogsi lahayn oo dhinaca nadaafadda lagu xoojinayo ayaa ka socda xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxaana iska kaashanaya ololahaasi maamulka iyo haweenka xaafaddaasi ku nool ee ka shaqeeya howlaha nadaafadda